shilkan gaari oo ka dhacay dalcadda dureera oo ciribka ku haysa kantaroolka magaalada boosaaso ayaa waxaa ku geeriyooday saddex nin lix kalena waa ay ku dhaawacmeen sida uu v o a u xaqiijiyey taliyo ku-xigeenka hogaanka taraafikada puntland gaashaanla sare maxamed finin yuusuf dalcadda dureera marka laga soo dego xagga boose loo soo dego halkaa hoosta hoosta dureera ayuu ka dhacay dibta ka dhacdana labada baabuur aad baa wax u kala gaadeen waa gadoomeen calaa kulli xaal hadday gadoomeen saddex qofaa ku dhimatay lix qofna waa dhaawac intaa shirkaasu intaasuu sababay geystay dhacdibadii maanta dhimasho iyo dhaawac kuma jiraan waa rag amara ku wajahanaa in la hakiyo isu socodka gaadiidka xilli roobaadka ayaa taliyuhu sheegay in ay gaadiidleydu ka dhaga adeygeen hadduu toba beri ku jiro hadduu shan beri jeexayo hadduu qolayo hadday boolood ka dhigayso waxaa wadanka yaal wax loo adkaysan karo maa doobanku markay da-aan gaadiidka in la xayiro waayo degma degma loo xayiro gobol gobol loo xayiro degaan degaan loo xayiro way haba sheegi cid hogaansatay iyo cid hogaamisaa midna ma jiro roobabku awood bay leeyihiin awood wax walba ka fara badan bay roobabku leeyihiin waana da-ayaan waana dhacayaa ha yeeshee kuwa miyiyo dhex gala weli dhex jiifa taliya waxaa nagu maqaalo ah wadada in buundooyinkii ay biyo qodeen oo ay halis u yihiin inay go-aan dhinaca kalena wadadu ay duugowday oo ay xilli roobaadka aada u jilicsan tahay baabuur badan ay la goday arrintaa ka waran aad iyo aad baa wadooyinkeena u jilicsan buuntooyin baa jabay buuntooyin baa daloola baliyaa kusoo rogmay dhulkii baa qormay godad baa ka samaysmay waxaan ugu baaqaya dhammaan maqli maayaan laakiin maamulka gobol iyo degmo oo ah gubernatore iyo d c in la joojiyo hakla hakiyo baabuurta roobku intuu dacayo inkastoo aan weli si cad loo sheegin sababta dhalisay shilkan ayaa waxaa muuqata in burbur xoogani uu ka muuqdo waddada isku xirta boosaaso iyo gaalkacayo taasoo inta badan ay dhaawac u geysteen daadad ka soo fatahmay roobabka guga ee ka da-ay puntland faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso